الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اغتسال الصائم qofkii soomanaa maydhashadiisa baabkii ka warramayay kani weeye tahay qofka soomani inuu maydho maydhashada waajibkaa iyo ta sunnaha ah iyo ta mubaaxa ah intuba waa soo gelayaan amaa aara ka soo arooray cali bin abi aalib inuu nahiyey can dukhuuli saa'ib alxamaam qofka soomani inuu galo xamaamka oo ah meesha lagu maydho waa athar ama waa hadal aan cali ka sugnaan oo daciifa isaga ayaanay ictimaadeen ama ay cuskadeen xanafiyada oo yidhi qofka soomani inuu maydhaa waa makruuh marka bukhaari inaanay taabi sugnaan oo qofka soomani uu maydhan karo maydhasho waajiba mid sunnaha iyo mid mubaaxa intaba ayuu tilmaamaya waballa wuu qooyey ibnu cumara radia allahu canhuma thawban mara ayuu qooyey fa ulqiya calayhi maradii baa la dul saaray wahuwa saa'imun e waxaale huwa saa'imun isagoo sooman oo marada marka la qooyo biyo laga dhergiyo ee jidhka la dul dhigo ilaa ay qallalayso biyaheedu jidhka ay gelayaan waxay markaa la mid tahay maydhashada ama maydhista jidhka la maydhe gacanta loola tago wa dakala waa galay alshacbiyu alxamaama buu galay waa meesha lagu maydhe wa huwa saa'imun isagoo sooman xamaamkana wax kale uma gelin xamaamku waa meel lagu maydho dee maydhasha ayuu u galay wa qaala ibnu cabaasu wuxuu yihi laa ba'sa wax dhibii kuma jirto an yataطacama inuu dhadhamiyo ee an yatadawaqa inuu dhadhamiyo alqidra ay طacaama alqidr raashinka ku jira dheriga aw shaya ama shaygii inuu dhadhamiyo meeshuu doonaya baha ku jire wax dhibaataa ma laha buu yihi cabdullaahi ibnu cabaas marka maydhashada iyo dhadhaminta raashinku halkay ay xidhiidh ka leeyihiin ama munaasabada ka dhexaysaa maxay tahay munaasabada ka dhexaysaa waxay tahay haddii raashinkii afka la gelinaayey ee la dhadhaminaayey ee cunahaba u dhowaanaya aanuu soomkii waxba yeelahayn biyihii jidhka dushiisa maraayey waxba inaanay soomka yeelahayn min baabi lawla si sidaa ka mudan ayaa bukhaari raximah allahu tacaala aharka u deliishanaya oo biyo jidhka dushiisa la mariyo iyo raashin afka la geliyo la dhadhamiyo labada teebaa daran waxaa daran raashinka la dhadhaminayo marka haddii ay bannaan tahay raashinka in la dhadhamiyo afka la geliyaa waa bannaan tahay sidaas oo kale in la maydhaa marka dhadhaminta raashinka oo marka ay xaaje keento ee loo baahdo arrinta noocaasa haddii kale qofku inuu iskaga fogaado ayaa fiican si raashinkaa wax ka midi aanuu afkiisa u gelin amaba se afka markuu geliyo aanuu ugu hunguroon oo aanu uliqi u liqin walihaada ba almugni ibnu qudama waxaa ku qoran inuu yihi imaamu axmed axabu ilaya an yajtaniba dawqa طacaam fain facala lam yadurahu walaa ba'sa bihi waxaan jecelay bu yihi imaamu axmed inuu ka dheeraadu ka fogaado dhadhaminta raashinka marka uu sooman yahay weyi haddiise uu dhadhamiyo isagoo liqin baa loo jeedaa oo afkiisa aanu raashinkii dhaafin dhibi mayso dembina ma aha وقال شhيkh الإسلام بن تيمية رحمه الله وdوق الطعاaم يukrه لغayri xاajaة raashinka in la dhadhamiyo iyadoo wax xaajiya ama wax dana ama baahiya aanay keenin oo qofkii soomanaa uu dhadhamiyaa waa makruh buu yidhi laakin laa yufairu laakiin haddii waxa weeyaan uu dhadhamiyo afurin maysa arrintaasi qofka sooman oo dee soomkii ka jabi maayo wa ama lilxaajati fahuwa kalmadmada laakiin markay dhadhamintaa baahiya ay keento iyo xaajo dee luqluqashada ayuunbuu la mid yahay biyaha afka la gelinaya lagu luqluqanaya sida aanay soomka waxba u yeelahayn ayaa raashinka la dhadhaminaya aan la liqahaynina aanu soomka waxba u yeelahayn majmuuc alfataawa mujaladka shan iyo labaatanaad sabxada laba boqol iyo lix iyo lixdan aharka cabdillaahi bni cabaasna waa ahar haabita waqad xasanahu alcalaamatu alalbaniy raximah llah fi lirwa aharka sagaal boqol ama xadiidka sagaal boqol iyo toddobiyo soddon waay wa qaala alxasan wuxu uhi waa alxasan albasriye laa ba'sa wax dhibaati kuma jirta bilmadmadati luqluqashadii watabarug iyo isqaboojintii lisaa'imi qofka sooman uu luqluqanaayey oo uu isqaboojinaayey oo rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim sameeyey isqaboojinta ah xadiidka abubakr bn cabdiraحman can bacdi aصxaabi الnabiyi qaal ra'aytu الnabiya bاlcard yasub اlmaa calى ra'si huwa saa'im min alcaطsh aw min alxar waxaan arkay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo meesha alcarji la yidhaahdo jooga oo madaxiisa biyo ku shubaaya isagoo sooman haraad awgii si haraadka uu isaga biiyo amaba se waxa weeyaan kuleylka uu isaga biiyo marka xataa biqasdi tabarud wa idhaabi alcatash isqaboojin awgeed iyo haraadka tagsiintiisa haddii biyo uu isku shubo qofka soomani inaanay dhibaato lahayn baa xadiidku uu tilmaamaya imaamu malik iyo abu dawuud iyo baa wariyey waana xadiid waxa weeyaan sugan luqluqashadana dee axaadiida ayay ku sugan tahay ale rasuulku wuxuu diiday in lagu xeel dheeraado qofku markuu sooman yahay si aan biyaha wax ka midi aanay dalqadiisa u gaadhin wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheerow luqluqashada inaad sooman tahay mooyaane macnaa markaad sooman tahay laa tubaaliq fi listinshaaq ha ku xeel dheeraanin sandaarsiga biyaha aad sanka gelinaysa sanka iyo afkuna waa isku midoo labadaba dalqada ayay u daloolaan markaad sida aan loogu xeel dheeraan ahayn sandaarsiga ayaa luqluqashadan aan loogu xeel dheeraanahayn wa qaala wa qaala bnu mascuudin ida kaana yowma sawmi axadikum maalinta midkiin uu sooman yahay marka ay dhacdo falyusbix hawaa beriisto dahiinan isagoo dhaashan oo mutarajilan mid feedhay ah marka habeenkii marka uu uu subkado ama uu dhaashado laa shaka arrinta raadkeeda iyo aharkeedu inay jirkiisa ay ku hadhayso maalintii dhaashigana waxay dhaha culimadu alxaafid ibn xajar ba uu leey huwa mima yuratibu اdimaaq wa yuqawi nafsa qofku haddii uu subkado dee madaxiisa uu ku shubo dufan arrintaasi qofka dimaagiisa ayay qoyneysa maskaxdiisa isla markaa naftiisana way xoogeyneysaa qawiyu nafsi buu noqonaya oo basaastu dee xataa qofka awooddiisa ayay waxyeeshaa fahuwa ablغu min alisticaanaةi bibardi اliktisaali laxdaة min الnahaar uma yadhab aharu marka mar haddii cabdillaahi bn mascuud u ogolaaday qofkii soomanaa inuu subag iyo wax lamida madaxa iskaga shubo oo subagaasina uu kaba waxtar badan yahay dee biyaha inuu biyo yar isku qaboojiyo oo wakti yaroo maalintii ka mida uu isku shubaa inay bannaan tahay waa kasii mudan tahay weeye nacam ta labaad waxaa laga yaabaa culimada qaarkood inay yidhaahdaan qofka soomaniyaanu maydhanin ee maydhashada waxaa ku jira tarafuh nooc raaxaysiya oo taqashufkii iyo in raaxada laga fogaado soomka dhexdiisa ayay taasi meesha ka saaraysa oo taqashuf baa loo baahan yahay fi siyaam sida xajka dhexdiisaba ilaahay subxaana watacaala oo ammaanay kuwa basaasaysane ee boorhaysan atawnii shucsan gubra ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala iyagoo boorhaysan oo basaasaysan bay yimaadeen marka inaan arrintan soomki iyo xajku aanay isku mid aanay ka ahayn way ku kala duwan yihiin oo waxa weeyaan qofku markuu sooman yahay aanay mustaxab ahayn inuu isbasaasiyo ayaa asarka cabdullaahi bn mascuud ina tusinaya ta labaad alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala almuhim wuxuu uga jeedaa baabkan qolooyinka markaa karahay qofka soomane inuu maydho ayuu radinaya iyagoona waxaa dhici karta inay biyihii gaadhaan xalqigiisa ama dhoontiisa taana waxaa meesha ka saaray in madmadadii luqluqashadii iyo cadayashadii iyo dhadhamintii raashinku intuba ay ka soo aroortay saxaabada haddii la idhaha waxaa loo karhayaa lilrafaahiyana raaxada ku jirta awgeed in uu subkan karo ayaa ka soo aroortay oo u dhaashan karo yana salaf hadihi اlumma oo igtixaal uu samayn karo indha kuulan karo marka inaan waxyaabaha qofka sooman aan loo diidin oon loo karhin ayaa taasina ay tusinaysaa wa qaala anasun wuxuu yidhi ina liya aniga waxaa i sugan abzana ayaa i sugan manaa waxaa i sugan dar ama xawd waxaynu odhan karnaa waa waa qabaalka oo kale qabaalkan xoolaha lagu waraabiyo geed inta la qoro qabaal laga sameeyo ataqaxamu fiihi dhexdiisa ayaan ku dhacaa wa ana saa'im iyadoo ay biyo ku jiraan biyo ay ka buuxaan oo anas ibnu malik radi allahu canhu isagoo sooman marka waxoogay kulayl iyo haraad uu dareemo ayaa qabaalkiisaasoo biyo ay ka buuxaan ayuu dhex geli jiray si uu isu qaboojiyo wa qaala ibnu cumar wuxuu yihi yastaaku wuu cadayanaya yani asaa'im awala nahaari maalinta gelinkeeda hore wa aakhirahu iyo gelinkeeda dambe oo kaana ibnu cumar yastaaku ida araada an yaruuxa ilى الظuhri wahuwa saa'im ibn abi shayba wariyey biisnaadi صaxiix cabdullaahi ibnu cumar waa cadayan jiray isagoo sooman marka uu doono salaada duhur inuu tago hadalkana waa yidhi yanaa qofka soomani awala nahaar wa aakhirahu gelinka hore gelinka dambaba waa cadayan karaa marka mar haddii cadaygii afka uu gelin karo oo inuu liqown dee aan loo ogolayn nuudkiisii ka lismay amaba ka soo baxay cadayga laftiisa manaa dee cadayga afka uu gelinaya ee dheecaankiisii wax ka midii ay afka ku ururayaan iyo biyaha qofku dusha uu iska marinayo labada teebaa daran waxaa daran cadaygan manaa qofku uu calaalinaayo ee dheecaankiisa iyo afkiisa uu ku ururaayo marka mar haddii cadaygi uu banaan yahay qofku inuu cadaydaa inuu waxa weeyaan maydhaana waa min baabi lawla inay banaanaataa waa kasii mudanta halka aharka uu ka deliishanayo bukhaarina waa halkaas cadaygana ma jiro xadiid saxiixa oo diidaaya qofka soomani inuu cadaydo waanaynu arki doonaa insha allah bukhaari baab kale oo soo socduu ku keeni doonaa qadiyadda ku saabsan asiwaku lisaa'ib cadayashada qofka sooman laakiin imika waa waa qiyaasu lawlaa oo cadayashada uga qiyaas qaadanaya maydhashadii waana qiyaasu lawlaa oo banaanida maydhashada cadayga oga mudan weeyi wa qaala ibnu siriin wuxuu yidhi laa ba'sa wax dhibaatii kuma jirto bisiwaaki rad cadayga qoyan ee dheecaanka leh qiila waxaa lagu yihi qiila waxaa lagu yidhi lahu طacmu dee dhadhan buu leeyahay cadayga qoyani qaala wuxuu uhi wاlmaau lahu طacmu biyuhuba dhadhan bay leeyihin wa anta tamadmadu bihi wa adigan kuna luqluqanaaya biyihii ku luqluqanaaya nacam marka mar haddaanad liq ahayn dhadhankiisa maxaa kaa galay biyahoo dhadhan laba afka waad gelisa waad soo tuftaa cadiga markaa dhadhankiisuna afkaaga haddii uu gaadho laakiin aanad liqin aada iska tuftid taasi waxba soomkaaga yeeli mayso marka aharkan ibnu siriina ka ibnu cumar hore ayuu lamidi oo cadagii oo qoyan oo dhadhan leh afka inuu geliyo qofkii saa'imkaa mar haddii loo ogol yahay dee inuu maydho oo biyo jidhkiisa ay dul maraan baaba kasii fududba wey xukunkaa banaanida uga awleysan wa qaala wuxuu yidhi ibnu siriin walam yara aanasu aanas uma arag waalxasanu waibraahiimu bilkuxli indha kuulashadii lisaayimi qofka sooman u sugnaatay ba'san wax dhiba umay arag marka waxaad moodaayeen waqaalada inuu inuu yahay hadalkii bukhaari raximah اllah waxaanan filaya inaanay ku qoraynba matniga walam yara anas walxasan hadalkii ibnu siriin maaha waa hadalkii bukhaari waqaala il bukhaari walam yara aanasu walxasan waibraahimu bilkuxli lisaayibi ba'san saxaabo kalena waa ka sugnaatay inay yidhahdeen dhibaato ma laha in qofku isagoo sooman uu indhakuusho indhakuushiina dee isha ayay gelaysaa ishuna xalqigay u furan tahay qofku dawada lagaga shubo isha dhadhankeeda dalqada waa ka dareemaa marka inaanu liqin ayuunbaa muhiima mar haddii indhakuushii isha waxa weeyaan lagu shubaayey ishii dalqada u furayd ay bannaan tahay biyihii markaa jidhka la dul marinaayena min baabi lowla inay bannaanaadaan waqad habata can anas anahu kana yaktaxilu wahuwa saa'im waxa ibn abi shee biisnaadin saxiix inuu ku wariyey in anas ibnu malik uu indhakuulan jiray isagoo sooman xasan lbasrina wuxuu yihi laa ba'sa bilkuxli lisaa'im ibraahim inakacina markii la weydiiyey anyaktaxilu saa'imu qaala nacam miyuu indhakuulanayaa ka sooman wuxuu yihi ha qultu ajidu طacma الصabri fii xalqi dacartan ku indhakuushay ayaan ka dareemaa yana dalqadayda qaala laysa bishayin waxba dareenkaasi dhib ma laha buuli macnuhu waa halliqinuun wakadalika alacmash wuxuu yihi ma ra'aytu axada min asxaabina yakrahu اlkuxla lisaa'im wakana ibraahimu yurakhisu an yaktaxila saa'imu bاsibr laa ba'sa bilkuxli lisaa'im maa lam yajid طacmahu buuhi mar kale ibraahim nacam qaala raximah اllahu tacaala baabun baabu saa'imi kii soomanaabuu u baabi nacam xadiidkan akhrina ayib qala xadaثana axmed bnu صaalix qala xadaثana bnu wahbi qala xadaثana yunus can ibni shihaabi عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم رسuلku wuxuu ahaa يdرiك miduu soo gaadho الفجر waagu جuنuبا xaalo uu yahay mid janاabo qaba فيi رaمaضاaنa weliba bisha رaمaضاan dhexdeeda min غayri xulmi janاabadaasoon ka dhalan اxtilaam ee جimاac ka dhalatay fayktasil waa maydhan jiray وyصuuم waana soomi jiray marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray waxaanu xadiidku daliilu ahaa inay bannaan tahay qofkii doomay doonaya inuu soomo inuu waagu u baryo isagoo markaa janaabo qaba oo tahaarada tahaaratu min aljanaaba inaanay soomka shardi u ahayn salaada ay shardi u tahay iminkana bukhaari wuxuu u daliishanayaa inuu meedhan karo qofkii soomana oo waagaa soo gaari jiray macnaheedu waxa weeyaan waagu markuu baryo kadib uu meedhan jiray waagu markuu baryo kadibna dee waa maalintii soomku waajibay marka iyadoo maalina maalin ramadaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam meedhan jiray baa xadiidka macnihiisuu noqonaya markaa dee wuxuu daliilu yahay jawaasa ikhtisaali saa'im qofkii soomanaa inuu maydho qala xadaana ismaaciil qala xadaanii malik ismaaciil ibn abi weys qala xadaanii malik can sumayin mawla abi bakr bn cabdiraxman bn اlxariث bn hishaam bn اlmugiira anahu samica wuxuu maqlay aba bakr bn cabdiraxman qaala kuntu waxaana ana aniga iyo abi fadahabtu waan tegey macahu aabbahay baan raacay xatىa daklna ilaa aan u galnay calى caiشha radي الlahu canha qaalat waxay tidhi ashhadu calى rasuuli الlah waxaan rasuulki ilaahay subxaana wa tacaala rasuulki ilaahay waxaan ku markhaati furayaa in kaana layusbixu inuu waa beriisan jiray junuba min jimaacin janaabadaas oo jimaac ka dhalatay غayr اxtilaamin oo ixtilaamaan ka dhalan uma dabeetana yasuum wuu soomi jiray markaa goormuu moodan jiray de ila isagoo janaabo qaba waaguu baryey waaguu barye kadib uu meedhan jiray soo maha macnu markaa qofka soomana inuu meedhan karo ayaa xadiidku halkaa daliil uga yahay uma dabeetana dakalnaa waxaan u gelnay buuhi calaa umi salama faqaalat waxay tihi iyaduna mila dalika hadalkaasoo kale ayay tihi markaa xadiidka caaisha iyo umu salama hore ayay noo soo mareen abubakr ibn cabdiraxmaan ibn xaarifna marwaan baa u dira oo yihi su-aashaa soo weydiiya markii marwaan uu u sheegay inuu abu hureyra sidaasi ka duwan waxa weeyaan uu fatwoonayo abu hureyrana markii dambe inuu u noqday qowlka caaishiya umu salama waxaana darsiga hore ayay nagu soo martay baabu saaibi kii soomanaa buu baabi idaa akala hadduu cuno aw shariba amaba caba naasiyan isagoo ilowsan macnaa soomkiisa wa qaala caطaa wuxuu yidhi in istanhara haddii waxa weeyaan uu sandaarsado fadakala almaau biyih oo biyihi ay galaan fii xalqihi dhuuntiisa laa baأs wax dhibi kuma jiro in lam yamlik hadduu celin kari waayo bimacnaa uu hanan kari waayo marka baabka bukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu u baabaystay qofkii soomanaa hadduu wax cuno ama wax uu cabo waxaa la mida waxyaabaha kale soomka buriya laakiin waxaa cunitaanka iyo cabitaanka u soo qaatay dee waa haalib yani maa yastacmiluhu linsaan waa waxyaabaha soomka buriya yana kuwa insaanku inta badan uu isticmaalo walihaada buu alakl washurb waxa weeyaan uu baabaystay lakiin maaha in xukunku labadan inuu ku urursan yahay markaa qofki isagoo isilowsan hadduu wax cuno ama wuxuu cabo ama uu sameeyo wax kaloo soomka buriya soomkiisu ma buraya mise buri maayo oo wax qalaama lagu yeelanaya mise wax qalaa lagu yeelan maayo macnaa waxa ay ku tageen jamaahiir اlculamaa ahlucilmiga badankoodu inaan qala aanu ku waajibin soomkiisuna aanu burahayn imaamu malik baa khilaafay culimada oo yihi soomku waa buraya inuu qaleeyo maalintaasi ayaana waajib ku ah sheekiisii rabiica rabiicat الra'y ayaana qowlkaa ugu horeeyey nacam waxaana laga yaabaa imaamu malik in aanu xadiidkani aanu gaadhin amaba se uu ta'awilay sida aynu tilmaami doono xadiidka markaynu sharaxayno si kale uu fasiray nacam waxa uu leeyahay caطa ibn abi rabax haddii biyihii afka uu geliyo isagoo waxa weeyaan luqluqanaya oo biyahaasi dabeetana ay xagga dalqada ama dhuunta ay u weydaartaan hadduu isagoo celin karaayo biyaha uu sii daayo uu fasaxo dee waxay noqonaysaa inuu afuro waxaana laga fahmay shardigu ku xidhay laa ba'sa in lam yamlik laakiin biyaha hadduu celin kari waayo oo biyuhu ay ka xoog roonaadaan oo ay ku siibtaan macnaa soomkiisu taa waxba u noqon maayo oo caطaa insaan baa weydiiye ku yihi amadmulu fayadkulu اlmaau fi xalqi qaala laa ba'sa ana lam yamlik dhibaato ma laha buu yihi mar haddii biyuu kugu baxsadeen oo qofku aanu arrintaa maamulkeeda aanu isagu aanu lahayn wa qaala xasan markaa taa maxaa laga qaadanaya bukhaari aharka muxuu u deliishanaya manaa wuxuu u deliishanayaa qofku isagoo xusuusan inuu sooman yahay wixii ku baxsaday dee bigayri ikhtiyaarihi aan doorashadiisa ku gaadhin jawfkiisa sida biyaha ku baxsaday oo kale iyo sida asarka asarka xasan ku cad haddii dee wax duulaya afka ay ka galaan saa duksi oo kale taasi soomkiisa waxba yeeli mayso kadalika wixii waxa weeyaan isagoo ilowsan inuu sooman yahay jawfkiisa galay soomkiisa waxba yeeli maayo wa qaala xasanu wuxuu uhi in dakala hadduu galo xalqahu dhuuntiisa addubaabu duksigii oo uu liqo falaa shaya calayh yanaa wax waxba dushiisa ma aha lanna waa maqluubun calaa amrihi weeyaan yanaa furi maayo soomkiisu buri maayo marka labadan aharba waxay tusinayaan wixii aan ikhtiyaarkiisa ku gelin afkiisa ama biyo ha noqdaan ama duksi ha noqda ama raashinba ha noqdee waxa weeyaan in aanay soomkiisa waxba yeelahayn fakadalika wixii isagoo ilowsan uu isticmaalo ee isagu uu geliyaana waa la mid waxa ay ku kulmaan naasiga kailowsan iyo kan shayga uu ka xoog roonaadee dee shaygu uu galay jawfkiisa ama biyo ha noqda ama duksi ha noqdee waxay ku kulmaan labaduba inaanay u camdiyin inay isticmaalaan wax soomka buriya midna camdan uma samayn iyo mid walba inuu ikhtiyaarku waxa weeyaan uu ka maqan yahay walihaada ba ibn mundir uu itifaaq kusoo naqliyey calى ana man dakala fi xalqihi dubaab wahuwa saa'im an laa shaya calayh qofka duksi uu galo dalqadiisa isagoo sooman sidaa duksigaa ku liqa inaan qalla iyo wax lamid aan lagu lahayn oo soomkiisu aanu aanu waxba noqon ahayn nacam وqاl الxasn wuxu uhi وmujaahidu in jaamaca hadduu xaaskiisu u taga naasiyan isagoo isilowsan falaa shaya calayh waxba laguma laha bimacnaa laa qaضاءa calayh qalaa laguma leh oo jimaacu akligiyo shurbiga ayunbu ayunbuu la xukum yahay mujaahid wuxu low waطica rajul imra'ata wa saa'im naasiya fii ramadaana lam yakun calayhi fiihi shay hadduu ninku xaaskiisii jimaaco isagoo sooman oo isilowsan ramadaan dhexdeeda waxba dushiisa ma ah kadalika xasan اlbصri huwa bimanzilati min akla aw shariba naasiya buuri ka wax cune ama wax cabo isagoo isilowsan ayun buu la mid yahay buuri nacam oo bukhaari raximah اllahu tacaala akliga iyo shurbiga markuu u baabaystay uu yihi baabu saa'im ida akla aw shariba naasiyan inay labadaasi tusaale u yihiin waxyaabaha kale soomka buriya ayaa aharkan alxasan اlbasri uu waxa weeyaan inoogu tilmaamaya oo waxyaabaha kale ee soomka buriya marka qofka aanay ikhtiyaarkiisa ku dhicin ee isagoo ilowsan uu sameeyo bimanzilati اlakli washurbi inay yihiin oo ay la xukum yihiin ayaa waxa weeyaan uu tilmaamaya nacam masaladanna waa masalo ahlu cilmigu ay isku khilaafeen hal yulxaqu اljimaacu biاlakli washurb manaa jimaaca qofku hadduu ilow u sameeyo ma la haleeshiinaya waxa weeyaan cunitaanka iyo iyo cabitaanka bimacnaa soomkiisu buri maayo miyaa sida saxiixi waa sidaas waa in la haleeshiinayo walihaada ayaa riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay man aftara fi shahri ramadaana yanaa naasiyan man aftara fi shahri ramadaana naasiya fainamaa nacam acamahu اllahu wasaqaah marka aftara mid kastoo afura oo ilow awgii u afura ayaa soo gelaya xadiidka oo alfiطru acamu min an yakuna biaklin aw shurbin aw jimaacin waxaa akligiiyo shurbiga riwaayaadka qaarkood loogu sheegay waa min baabi dikri bacdi afraad اlcaam falaa yufiidu takhsiis afraaddii caamka oo afraaddii soomka burinaysay oo dhan aftaradaasi ayay soo gudagelayaan ama mufatir inay yihiin marka haddii mid kamida gooni loo sheego xukumkii caamka xukun waafaqsan un loo sheego taa takhsiis lagama qaato waxaana sababta si gooni loogu sheegayta leannahu iyaga ayaa haalib ah oo inta faraha badan dadku inay afuraan sabab u noqda nacam wax farqiga dee markaa udhexeeyaana ma jiraan kana soomku buriya kana soomku buriya mid walbana dee nisyaanku waa mutasawar oo qofki isagoo isilowsan inuu wax cuno ama waxuu cabo iyo inuu jimaac sameeye intu waa mid laga sawiran karo qofka bani aadamka ah laakiin waa naadirun oo nisyaanu jimaaci waa naadir binisbati ilayhima walihada ba dee culliqa alxukm biاlakli washurb maadaama inuu qofku jimaac sameeye isagoo naasiya ay naadir tahay ayaa xukumkii ka haalibka waxa weeyaan lagu xidhay oo akliga iyo shurbiga cunista iyo cabista wadikru haalibi laa yaktadii mafhuuma shayga haalibkaa sheegista la sheegaana mafhuum laga qaadan maayo oo shaygaan isaga hayn xukumkaa inaanu lahayn manaa laga qaadan maayo nacam قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi rasuulku idaa nasiya hadduu ilaabo oo faakala u cuno washariba u cabo yacnaa qofkii soomanaa falyutima ha dhammaystiro sowmahu fainamaa acamahu اllah ilaahay baa ilaahay unbaa quudiyey oo wasaqaahu oo waraabiyey marka idaa nasiya faakala yanaa qofka xadiidku uu ka hadlaya waa qofka sooman weeye man nasiya wahuwa saa'im faakala ee riwaayadda muslim ku timi riwaayadda bukhaari mana kala naasiyan wahuwa saa'imu markaa qofka loo jeedaa waa waa qofkii soomanaa weeye falyutima sawmahu jamaahiirtu waxay yidhahdeen soomka halka waxaa looga jeedaa soomkii sharciga ahaa baa looga jeedaa loogama jeedo soomkii lugawiga ah alxaqiiqa sharciya baa looga jeedaa riwaayadda tirmidina waxaa ku timi falaa yaftur yaanu afurin oon is odhanin soomki waa kaa jabay soomkiisi weli waa u xidhayi waxaa markaa imsaak baa imaamu maalik iyo qolooyinka yidhi hadduu cuno ama uu cabo soomkiisu waa burayaayo maalintaa inuu qalleeyaa lagu leeyi falyutima sawmahu soomka waxay ku fasireen soomka lugawiga oo alimsaak inuu ka istaago un yaanu soomba u jirin oo aanu u xidhnaane cunistii iyo cabistii inuu iska daayo bmacnaa falyumsik baqiyata yowmi balan kolley maalintaasi uma tirsanee laakiin xurmada maalintaa rabadaan isagoo ilaalinaya yanaa markaa uu wax cunuu wax cabo kolley soomki waa kan kaa jaba iska sii wadayaanu is odhane soomkii jabiye laakiin maalinta isagoo ixtiraamaya wax dambe yaanu sii cunin wax dambena yaanu cabin laakiin tawiilka noocaasi daahirka xadiidka ayuu khilaafsan yihi nacam daahirka xadiidku waxa weeye dee sawmahu waa soomkiisii hore usii jiray inuu weli jiro ayaa xadiidku uu tilmaamaya soomkuna maadaama hadalka uu ku dhex jiraa uu yahay hadalkii shaarica dee xaqiiqadii sharciga ahayd waa in lagu fasiro oo soomkii sharciga ahaa lagu fasiro maa in lala doonto waxa weeyaan xaqiiqa lugawiya waxaana taasii ayidaya in riwaayadda daara quطni isnaadkeeduna waa xasane ku timi laa qadaa calayk in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wax qalla-a laguguma laha marka taasi waxay tusinaysaa soomkiisii inuu jiro oo soomkiisii aanu ku burin cunistan iyo cabistan ilowuu keenay qaaciday markaa xujaysanayaan qolooyinkan le hadduu cuno ama uu cabo soomkiisi uu buraya waxay leeyihin soomku dee waa waa min almaamuraat waxyaabaha la is-amray buu ka mid yihi shayga la is-amrayna dee laa yasqu laa yasqutu binnisyaan ilow kuma dhacade salaaddii haddaad ilowdo salaaddii kaa dhici mayso wakadalika waxa weeyaan cibaadaadka kale lagu amray la laa tasqutu binnisyaan markaa soomkiina nisyaan ku dhici maayo imsaaguna waa rukn min arkaani soom oo soomka arkaantiisu waa anniya iyo alimsaaku can ilmufatiraat waa niyada iyo waxyaabaha dee soomka buriya inuu iska daayo marka haddii rukun laga tago ilow awgii looga tago dee rukunkaasi kaama dhacayo qawaacidda sharciga saasaa lagu yaqaanaa bay yidhaahdeen nacam marka iminka qofka is-ilaabe wax cune ama wax cabay shay la amray buu ka tago alimsaak nacam oo rukun arkaantii soomka ka mida ayuu ka tegey marka dee soomkiisaas waa inuu buro qaacidaha sharciga marka la raaco say suurtagal ku tahay isagoo ka tegey rukun ka mida arkaantii soomka in waxa weeyaan uu soomkiisu ansaxo miyaanu la mid ahayn unkii ragcad ilaabay ragcadaha salaada ka mida miyey salaadiisu ansaxaysa iyadoo ragcaddaasi ay maqan tahay waa maya waa inuu kusoo celiyo soo maha dee kana waa sidaasoo kale ayay yidhaahdeen nacam laakiin waxaynu leenahay xadiidkani isaga ayaa qaacida binafsihi isaga ayaa qaacido gooni isaga taagana oo rasuulku calayh afضal الsalaatu watasliim mar hadduu sidaa yidhi lama qaacide iyo cibaadaad kale iyo lala doonan maayo waxaa la leeyahy hada alxadiiثu huwa qaacidaة binafsihi isaga ayaa qaacido gooni u taagan oo qofkii soomanaa hadduu wax cuno ama wax cabo ama uu sameeyo waxyaabaa kale soomka buriyo isagoo is ilowsan inuu sooman yahay ilowsan waxa weyaan soomkiisu ilaanu burahayn qaacidadaasi ayaa xadiidkani uu tasiiliyey waxaana markaa qaacidadaasi de ay waafaqsan tahay qowl اllahi tabaaraka wa tacaala walakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum waxaa dadka quluubtoodu ay kasbatay un ilahay inuu qabanayo aayaddu tilmaantay qofku waxaa ilow awgii u sameeyaana dee wax qalbigiisa uu kasbado go-aan uu ku gaadhay xagga qalbiga uu ka shaqaystay dee ma aha nacam waxaana sidaasoo kale arrintan ay waafaqsan tahay qofka salaada ku jira hadduu wax cunuu ogaan wuxuu cuno salaaddiisu way buraysa laakiin sida saxiixa isagoo is-ilowsan inuu salaad ku jiro hadduu wax cuno salaaddiisu buri mayso marka tan soomkuna tan ayaa waxa weeyaan waafaqsan yihi amaa qiyaaska loo qiyaas qaatay qofka ragcad ilaabay ama rukun ilaabay sida uu leeyahay ibn اlcarabi nacam waa qiyaas fi muqaabalati nas falaa yuqbal waa qiyaas naska ka soo horjeeda oo man akala aw shariba naasiya falyutima sawma fainama acamahu اllahu wasaqaah naskaasu kasoo horjeeda qiyaaska markaa naska ka soo horjeedaana waa waa qiyaas baila weeyaan fasid اctibaar waxba lagama soo qaado fainama acamahu اllahu ilaahay un baa qoodiye wasaqaahu oo waraabiyey fii riwaaya fainama huwa rizq saaqahu اllahu tacaala ilayh waa risqi ilaahay subxaana watacaala uu qofkan uu keenay marka jamaahiir اlculamaa xadiidkan daahirkiisa ayay markaa ay mareen oo ay yidhaahdeen waxa weeyaan ma soomkiisu buri maayo abu hureirana wuxu uhi man afطara fi shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa caleyh walaa kafaara waana isnaadkiisuna waa صaxiix qad saxaxa isnaadahu aw xasana isnaadahu alcalaamaة اlalbani fi tacliiqihi calى صaxiix ibni khuseyma kadalika صaxaabo kale arrintaas waa ka sugnaat zayd bnu thaabit iyo ibnu cumar iyo cali bn abi aalib iyo wغayruhum nacam oo jamaaca min aصaxaaba ayaa sidaa waxa weeyaan fatwooday haddii markaa qof kale uu arko qof sooman oo islowsan oo wax cunaaya ama wax cabaaya ma wuxuu odhanayaa fainama aطcamahu اllah wasaqaa war ilaahay baa qoodiyey oo waraabiyey inaga daaya oo fari maayo miyaa inuu joojiyo arrintaas nacam mise waxa waajib ku ah kan cunaya cabaya cudurdaar ha lahaadee kan kalema waxa waajib ku ah xusuusan inuu yidhaha iska daa waad sooman tahay waajibku waa sida ah waayo binisbati ilayk qofkan is-ilowsan isaga marka la eego munkar maaha waxaanu samaynaya ilowgaa cudurdaaru ah laakiin binisbati ilayk arrintaas waa munkar weeyaan inaad markaa aada ka reebtaana waa waajib ku saaran tiraa waad sooman tahay iska daa oo fii nahaari ramadaan in wax la cuno ama wax la cabaa de waa munkar sooma oo qof soom ku waajibo u cuno ama wuxuu cabo qofkan ilowgaa cudurdaar u noqday laakiin wax munkara ayuu samaynayaa qofkani oo binisbati ilayk adiga marka lagu eego munkara marka adiladii dee munkarka in la nahiye tilmaamaysay ayaa kugu waajibinaysa inaad tiraahdo war ha cunin ha cabine iska daa waad sooman tahay oo soomkiisi aad xusuusiso nacam baabu siwaaki ratn cadaygii qoyanaa ayuu baabi walyaabis iyo kii qalalaa qalala qalalnaa ee lisaaimi qofka sooman u sugnaaday qofka soomani uu ku cadaynayay wayudkaru waxaa laga sheegay can caamir bni rabiica qaala ra'aytu waxaan arkay annabiya salى اllahu alيyه wasalam oo yastaaku cadaynaya wa huwa saaimin isagoo sooman maa laa uxsi in aanan koobi karin aw acuddu ama aanan tirin karin macnaa in fara badan ayaan arkay weyaan macnuhu rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim oo isagoo sooman cadayanaya وqاl abu hurayra wuxuu yihi can النabiyi slى الlahu عalيه waslm lowlaa nashuqa calىa ummati haddaanan ka baqayn ummadayda inaan culaysiyo la amartu waxaan fari lahaa bisiwaaki cadayashaan fari laha ay cadadaan cinda kuli wuduuءin mar kastoo waxa weeyaan ay weysaystaan marka xadiidka waxaa ku timi riwaayaadka qaarkood cinda kuli salaa waana sida saxiixeynka ku taala waana sida waxa weyaan raajixa ah alimaam الbukhaari raximah الlahu tacaalana uu rajaxay cinda kuli salaa ayaa صaxiixa wayurwى waxaa laga wariyaa naxwuhu can jaabiri وzayd bni khaalidi can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm walam yakusa saa'ima ka sooman kama gaar yeelin min gayrika kale an axaadiida rasuulku cadayga uu inagu dhiiri geliyey dee qofka soomay qofka kale muu kala qaadin lowlaa nashuqa calىa ummati laamartum bisiwaaki cinda kuli salaa soo rasuulku ma odhan sida bukhaariya muslim ba ay warinayaan min xadiidi abi hurayra bisha rabadaan iyo bilaha kale kale xukum kama dhigin qofka sooman iyo qofka kana kale xukum kama dhigin rasuulku alayh isalaatu wasalaam hadday kale xukum yihiin oo qofka sooman cadayashadu aanay u banaanayn maalinta rabadaan oo dhan ama maalinta qeyb ka mida rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa kala qaadi lahaa wa qaalat caaishatu waxay tihi can inabiyi salى اllahu alayh wasalam asiwaaku cadaygu maharatu lilfami afka ayuu nadiifin u yahay mardaat lirabi allahna subxaana watacaala raaligelin buu yihi wa qaala caطaa wuxuu ihi waqataad waqataada yabtalicu riiqahu yanaa candhuuftiisa wuu iska liqaya marka muudkii cadayga uu tufo candhuufta kale waa iska liqaya walo wax yaroo dee cadaygii ka mida muudkii cadayga ka baxay wax yaroo ka midii afkiisa ha kuba sii hadhaanbe muudkaa hore cadayga uu leeyahy markuu iska tufo yanaa waa iska liqaya candhuuftiisii marka baabkan waxaa bukhaari raximah اllahu tacaala uu keenay inuu ku radiyo qolooyinka yihi waa makruh qofka soomana inuu cadaydo nacam axaadiidan markaa cumuumkeeda ayaanu xujaystay iyo dee aahaarta tirada badan ee ka soo aroortay saxaabada oo ziyaad ibnu xudayr wuxuu yihi ma ra'aytu rajula adaba lisiwaaki min cumar ibn khaaab wahuwa saa'im maan arag buuri nin cadayga ka joogtayn badan isagoo sooman yanaa cumar nin uga joogtayn badan cadayga isagoo sooman walaakin bicuudin qad dawiya yani yaabis laakiin waxa uu ku cadayn jiray cumar ibn khaaab yanaa caday qalalan si aanu markaa u yeelan dee ka qoyan muudkiisa ayuu iska ilaalinayay cabdirazaaq oo musanafkiisa ku wariyey waa ibnu cumar kaana yastaaku ida araada an yaruuxa ilى الظhri wahuwa saa'im aharkaasina hore ayuu inoo soo maray wa qaala ibnu cabaas nicma طuhuur yanaa cadaygu wax lagu dahaaro qaatay isagaa u wanaagsan istak calىa kuli xaal xaalad kaste mar kaste haddaad soomanta iyo haddii kale gelin hore iyo gelin dambe mar walba cadaye buuri ibnu abi shayba ayaa musanafkiisa ku wariyey ka qoyanna si gaar uga hadlaya ibnu cumar oo laa baasa an yastaaka yanaa birab dhibaato ma laha buu yihi caday qoyan inu inuu ku cadaydo qaala ibnu cabaas laa baأsa bisiwaaki اlakhdari lisaa'im rawahu cabdالrazaq fi musanafihi laa baأsa bisiwaaki اlakhdari lisaa'im cadayga markaa akhdarkaa waa ka dheecaan badanka kale qofka soomani inuu ku cadayda dhibaato ma laha buu yihi markaa dee biyihii iyo cuntadii inuu afka geliyo mar haddii loo ogol yahay isagoo aan liqin yanaa cadayguna waa waa min baabi ilawlaa weyi ama qolooyinka yidhi in la cadaydaa waa makruh waxay leeyihiin de khuluufkii fadligiisa hore inoo soo maray rasuulku i khuluufu fami saa'imi aطyabu cinda اllahi min riixi lmisk kaasuu tagsiinaya hada غayru صaxiix khuluufku albukhaari اlmutasaacid min almacida alkhaaliya ayuu ka yimaada wuxuu ka dhashaa bukuurka caloosha maran ka soo baxaya kaana cadayma kaxayn karo oo qofku intuu sooman yahay kaasi waa daa'im weyi waa joogto ta labaad inaga laynama odhan dee ilaaliya laynama odhan ixfaduu hada alkhuluuf cid laynama odhan oo ha tagsiinina ha kaxayna laynaguma odhan oo qofka shahiidkiisao iskama maydhi karo dhiigga nacam waanu hele waanu helayaa ka dhiijintaa laga dhiijiyey dee fadligeeda hadduu iska maydho nacam kadalika qofka soomani haddii uu iska suuliyo khuluufka maaha macnaheedu macnaa soomkii uu ka dhashay khuluufkan ee sababta u noqday inuu fadligiisii waayayo maaha macnaheedu xadiidka odhanaya istaaku awala nahaar walaa tastaaku aakhir waa xadiis daciifa weyi waliba dacfigiisu shadiidu yahay maalinta gelinkeeda hore cadayda oo gelinka dambeha cadayanina rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam gelin hore iyo gelin dambe nooma kala qaadin wakadalika waxa weeyaan صaxaabatu rasuuli الlah cadayga markaa dheecaankiisa qofku waa inu iska tufo oo aanu liqin hadduu dheecaankiisi liqo waxay noqonaysaa soomkiisu ogaanu u liqo inuu soomkiisu bur buro ayay noqonaysaa lakiin markuu dheecaankiisii iska tufo intaa dabada candhuuftiisa inuu iska liqi karo waa ka caطaa iyo iyo dee qataadaba ay sheegeen qala xadaثna cabdan cabd لlahi بn cuثman بn jabl qala akhbarana cabd الlahi بn mbark qala akhbarana macmr qala xadaثani الzuhriy can caطاء bn yazيid can xmran wmawlى cuثman qala raأytu waxaan arkay cuثmana radي الlahu canه watawaضأ weysaystay faafraqa waa ku gembiyey calىa yadayhi labadiisi gacmood buu biyi ku gembiyey ثaلaثa saddex jeer uma dabeetana tamadmada waa luqluqdo wastanhara waa sandaabsay uma gasla waa maydhay wajhu ثaلaثa uma gasla wuxuu maydhay yadahu اlyumna gacantiisii midig ilى اlmarfiq ilaa suxulka ثaلaثa saddex jeer uma gasla wuxuu maydhay yadahu اlyusra ilى اlmarfiqi ثaلaثa uma masaxa bira'sihi kadib madaxiisuu masaxay uma gasla wuxuu maydhay rijlah اlyumna ثaلaثa saddex jeer uma lyusra dabeetana tii bidix ثaلaثa saddex jeer uma qaala wuxuu yihi cuثmaan raأytu waxaan arkay rasuula الlahi salى الlahu عalيh wasalam oo tawaضأa weysaystay naxwa wuduءi hada weysadeedan oo kale uma qaala dabeetana yihi man tawaضأa qofka weysaysta wuduءi hada weysadaydaas uma dabeetana yusalii rakcatayn laba ragcadood tukada oo laa yuxadiثu aanu ugu sheekay nafsahu naftiisa fiihima bishayin waxba aanu naftiisa lasoo hadal qaadin dhexdooda ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembi wixii horu maraya dembigiisa ka mida marka baabku cadayasha ayuu ka hadlayay inuu qofkii somana cadayan karo xadiidkana caday laguma xusin halkii ayaa markaa nacam uu daliil uga yahay cadayashada wuxuu waxa weyaan daliil uga yahay xadiidka waxaa ku sugan anahu tamadmada wastanshaqa sooma inuu luqluqday oo u sandaarsaday qofkii soomana iyo qofkii kalena dee kale xukum kama dhigin rasuulku عalيh afضل الصalaaةi وaتasliim lam yufariq bayna صaa'imi wamuftir marka mar haddii inuu luqluqdo o u sandaarsado dee biyihii afkiisa uu geliyo o sankiisa uu geliyo loo ogol yahay dee cadaygiina waa sidaas oo kale oo dee cadaygu biyaha waxba kagama duwana wey nacam oo طacmi iyo dhadhan bu leyahy hadii la hahdo de biyuba dhadhan bay leeyihi inuu afka geliyena de waa loo ogol yahay qofkii soomanaa marka biyahaas ayuun bu cadaygu la xukumiyay xadiidkuna hore ayuu inoo soo maray oo kitaab ulwudu bay nagu soo maray sharaxiisa lagu noqon maayo baabu qowli nabiyi salى اllahu alayh wasalam qowlka nebigu baab yihi ida tawadaa markuu weysaysanayo falyastanshiq biminkharihi bimankhirihi almaa manaa sankiisa ama dulkiisa biyaha ha geliyo alistinshaaq waa jacaluu almaa fi اlanf waa in biyaha sanka la geliyo culimada qaar waxay raaciyaan wajadbuhu binafas naqaskana ama neeftana lagu jiido walam yumayis buu yihi bukhaari muu kala soocin rasuulku bayna asaa'imi wagayrihi kii soomanaya kii kale oo bimacnaa amara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bilistinshaaq rasuulku wuxuu amar ku bixiyey inuu istinshaaq sameeyo qofka soomani xadiidkan isagoo mawsuula waxaa wariyey muslim ida tawaضa axadukum faliyastanshiq bimankhirihi alma uma liyastanfir itana biyaha sankiisa ha ka soo saaro oo ha ka soo celiyo marka bukhaari wuxuu le walam yumayiz muu kala soocin rasuulku bayna asaa'imi wagayri qof kastoo weysaysanayabuu rasuulku sidaa ku yidhi marka macnaheedu waa waxaa loo ogolayay ka soomani inuu sandaarsado biyuhu sankiisa ay galaan oo sankii iyo afkuba waxay xisaabsan yihiin yana jirka intiisa muuqata oo biyahan wogadiisa ama dushiisa uu ku maydhiyo kuwa afka u geliyey kuwa sanku geliyey kuwa sanka geliyey mar haddaanu liqin waa isku mid weeye waxaa loo diiday inuu mubaalago sameeyo oo ku xeel dheeraada istinshaaq xadiid luqayط ibnu sabura oo wariye abu daawuud wuxuu hi rasuulku baaliq ubaaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'ima waxaanu taa ku ishaarayeen wuxuu taa ku ishaaray ama xadiidka wuxuu ku ishaaray bukhaari aharka xasan albasri xukunka xadiidkaasi uu tilmaamayo wa qaala alxasan wuxu uhi laa ba'sa wax dhibaatiyi kuma jirta bisacuuti sacuudku waa sanka in biyo la geliyo lisaaimi kii soomanaa wax dhibaatiyi uguma jirto in lam yasil haddaanu gaadhin shaygaa sanka uu iskaga shuba ilaa xalqih haddaanu dhuuntiisa gaadhin wayaktaxil waanu indhakuulanaya marka aharkan wuxuu u keenay si uu u bayaamiyo marka sandaarashadii loo baneeyey qofka sooman inaanu macnaheedu ahayn inuu biyaha si fasaxayo dee inuu iskaba liqo xagga dalqada ay u gudbaan oo dhuunta ay sii galaan inay banaantay macnaheedu inaanu ahayn biyahaasi soomkiisa aanay waxba yeelahayn mar haddaanay xalqiga gaadhin laakiin haddii xalqiga gaadhaan oo arintaana uu ogaan u sameeyo soomkiisu waa buraya hadday ku baxsadaana soomkiisu waxba noqon maayo wa qaala caطaa wuxuu yihi intamadmada hadduu luqluqdo uma dabeetana afraga uu soo afrogo maa fii fiihi wixii afkiisa ku jira min almaai biyaha laa yadiru laa yadiruhu dhibi maayo in lam yazdarid riqahu haddaanu candhuuftiisi waxa weeyaan aanu aanu dib u ceshan oo bimacnaa aanu liqin wamaada baqiya fii fii maxaa afkiisa ku hadhay bu uhi mar haddii biyihii uu soo tufay macnaa maxaa afkiisa ku hadhay ma biyaha ku hadhay afkiisa wixii dee soomka burin lahaa liqitaankoodu soomka uu burin lahaa dee biyaha ahayd biyihiina dee waa waaba kan soo tufayba marka maxaa ku hadhay afkiisa wax afkiisa ku hadho soomkiisa wax yeela ayaan jirinayaan macnuhu marka waxaan filayaa in nooc min atasxiif uu jiro fi hadi riwaaya in lam yazdarid riqahu in isdarada riqahu ayaa aharka waxa weeyaan sax uu ku yahay saas ma idin qoranta ya aniga matni sana ku qoran lakin dee macnaha aanay sax ku noqon ahayn wakadalika dee aharka waxa weeyaan lafdigiisu wuxuu ahaa qultu licaطaa asaa'imu yumadmidu uma yazdaridu riqahu saa'im waxaa la weydiiyey qof soomaliya intuu luqluqday dabeetana candhuuftiisii liqay isagoo sooman qaala laa yadiru dhibi maayo wamaada baqiya fi fi maxaa afkiisa ku hadhay buui biyihiisoo kasoo tufay marka macnu waa sidaa saa sax ku noqonaya in tamadmada hadduu luqluqdo uma afraqa dabeetana uu soo afrago maa fii fiihi wixii afkiisa ku jira min almaai biyaha laa yadiruhu dhibi maayo in isdarada riqaw hadduu candhuuftii afkiisa ku hadhay uu liqo wamaada baqiya fii fiihi oo afkiisa maxaa ku hadhay buu yihi biyo waa kasoo tufay candhuuftan afkiisa ku jirtaana marka horeba soom waxba ma yeelahayn walaa yandaqu calaalin maayo alcilka xanjada waxay doonaysaba ha ka samaysnaatee fain isdarada hadduu liqo riiqa alcilki xanjada baasha la idhaahdo candhuufteedii laa aquulu odhan maayo inahu yuftir wuu afuraya odhan maayo walaakin yunhaa canhu lakiin arrintaa waa loo diidayaa buui marka goorma ayaa xanjada inuu inuu wax calaaliya horta soomkiisa waxba yeeli mayso oo dee biyihii iyo cuntadii afkiisa uu gelinayey ayun bay la mid tahay taasi iyo cadaygii nacam laakiin xanjada uu calaaliyey laba nooc bay noqonaysaa nooca koowaad inaanay lahayn wax muuda oo iyada ka baxay wax muudo iyada ka baxay haddaanay lahayn oo wax haddii afka ku wareegaya candhuuftiisuna ay tahay markaa waa iska liqi karaa laakiin min baabi waxa weeyaan sadi dariica ayuu leeyahay soomkiisu buri maayo walaakin yunhaa canhu waxaa laga baqanayaa in wax muudkeedii ka midi de ay candhuuftiisaasi ay u raacaan haddii ay xanjadaasi dee muud leedahay oo muudkeedii afkiisa uu ku jiro markaa ma liqi kara dee muudkaasi uma banaana hadduu ogaan u liqana waxay noqonaysaa in soomkiisu uu buro nacam walihaadaba waxa weeyaan wuxuu leeyahay xaafidku warakasa fii madqi cilki akar اculamaa in kaana laa yataxala minhu shay waxa ay baneeyeen ahlucilmiga bedelkoodu inuu wax iska calaashado haddii shayga uu calaashaday aan muudo aanu ka baxahayn fain taxalaba minhu shayu fasdaradahu faljumhuur calى anahu yuftar haddii uu calaashado oo ay wax ka lismayaan oo dee muud uu ka baxaayo oo muudkaa uu liqo manaa soomkiisu inuu burayaa bay ku tegeen ahlucilmiga badankooda alcilkuna waa kul ma yundaq wayabqa fi lfam wax kastoo la calaaliyo afkana baaqi ku noqonaya oo calaalinta haddii aan ku baaba ahayn ayaa alcilku waxa weeyaan la idhaahdaa culima marka yihi waa makruh sababtay markaa makruh tilmaamen ugu tilmaameyna waay t waxay idhahdeen afku qalajinaya oo qofku uu haraadaya qofkii soomana nacam waxaana dee looga baqayaa in wax kamidii jawfkiisa ama calooshiisa ay ku dhaadhacaan marka xanjadan caadiga ee dee dhadhan kale inuu qofku calaashadaa ma fiicna maanaa raashinkii uu dhadhaminaya baa makruha haddaan xaaji keenin sooma xanjadanna waa saasoo kale waa makruh labadaas sababood awgeed iyadoo laga baqaayo wax dee muudkeeda kamida inay qofkii uu ku baxsado iyo in dee qofka ay qalajinayso afkiisii iyo candhuuftii ay ka dhamaynayso inuu haraado dee sabab ay unoqonayso waay fain istanara haddii uu sandaarsado fadakla almaau biyaha ay galaan xalqahu laa ba'sa wax dhiba ma leh yanaa soomkiisi buri maayo lam yamlik waayo isagu ikhtiyaarkiisa kumuu samayn oo ma celin karaan weeyaan biyaha waa marka biyuhu ay ku baxsadaan ayuu ka hadlayaa baabun ida jaamaca haddii uu jimaaco fii ramadaana wayudkar waxaa laga sheegay can abi hureyra rafaca isagoo rasuulka u kor yeelay man aftara qofka afura yooman maalin oo min ramadaana ka mida min gayri cudurin cudurdaar la-aan walaa maradin iyo xanuun la-aan lam yaqdihi gudi maayo soomka siyaamu dahr sanadkao dhan soomkiisu wainsaamo haba soomabe hadduu sanadkao dhan soomo maalintaa ogaan uu afuray soomkaa sanadku ka gudi maayo yani yakunu fii dimati waa lagu lahaanaya wey dimadiisu mashquul bay ku ahaanaysa wabihi qaala ibnu mascuud sidaasaanu yihi ibnu mascuud وqاl سعيid بن المصyب والshacbiي وبن جubayr وإbrahim وqtاada وxamaad yqضي yوma makanaw qalayni ba dhn maalinta ogaan uu afuray marka halkan bukhaarي aahaartan uu soo arooriyey waxa uu uga jeedaa qadyada ku saabsan inuu bayaamiyo khilaafka ay slfku isku khilaafeen yanaa man aftara fii nahaari ramaضaana camda min غayri cudrin qofka maalin ramadaan ogaan uu afura cudur daar la'aan yanaa qale ma ka ansaxaya mise ka ansixi maayo waxaanu ku bilaabay markaa aahaartaa saxaabada tusinaysa inaanu qale aanu ka ansaxahayn ay tahay un inuu ilaahay subxaana watacaala uu toobad keeno waayo ilaahay subxaana watacaala cibaadada soomka bisha ramadaan la soomo wuxuu ka dhigay cibaada muwaqata laba daraf leh wakti ay ka bilaabanto iyo wakti ay ku dhamaato ilaahay subxaana watacaala soomka maalmaha markuu ka rarun baa laga rari karaa oo daliil loo helo inm in rabadaan inta layska daayo maalin kale la soomi karo bisha rabadaan aan ka mid ahayn haddii kaloo qofku ogaanu u soomi waayo maalin rabadaan ka mida uhaa maalin kale aan soomaya ama bil kale ka midoo taasa iga gudaysa taasi min tacadi xuduud illahi bay ka mid tahay tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha waman yatacada xuduud allahi faqad dalama nafsahu qof yidhi anigu u xajiyi maayo ila alxaram ee meel kale aan u xajiyaya ama qiblada u jeesan maayo meel kale aan u jeesanaya ila cibaadada makaaniga iyo ta zamaaniga midna makaankii baa loo ilaaya midna zamankii sooma ta makaaniga makaankeedii haddii laga bedelo si aanay u ansaxahayn ayaa ta zamaanigaan haddii zamankeedii laga bedelo aanay ansaxahayn marka sida saxiixi waxay tahay salaadana horeynu uga soo hadalno adiladana waynu sheegnay waxa weeyaan qofkii ogaan uga tegey cibaado muaqata xataa kharaja waktu ilaa waktigeedu uu baxay qale ka ansixi maayo dimadiisay saarnaanaysaa nacam qaluhuna dee waa xukum jadiid oo u baahan daliil daliilkii hore cibaadan waajibinaya soomkan ama salaadan dee qalahan daliil uma noqon karo waayo daliilkaasi dee cibaadada waktiba u qabtay waktigiina waa tan laga saaray walihaada ba ahlucilmiga qaarkood ay keeneen su-aasha waxaa la weydiinaya qofkaa salaadan mati ilaahay waa amrayba ama soomkani uu leeya waan qalaynaya intuu marka hore ogaan uga tegey haddii la idhaahdo de waa ti ilahay waa amray marka inaanu ku dambaabin bay noqonaysaa soo ma inuu ku dambaabayna waa la isku waafaqsany marka in la yidhaahdo waa ti ilaahay amray sax ma noqon karto haddii la yidhaha ki ilaahay amray maahana waxaanu ilaahay amrin baad adigu ujideynaysaa weyaan macno nacam ama xadiidka fadayn llahi axaqu an yuqضى waynu ka hadalnay dersigii waxa weyaan fiqiga markii qadaء salaa aynu ka waramaynay xadiidkaasi wuxuu kusoo arooray awala liman lahu cudrun qofkii cudurdaar leh qof cudurdaar labuu kusoo arooray oo uga tegey cibaadadaa cudurdaar awgii uga tegey sida uu leeyahay ibn cabdilbar raximah اllahu tacaala marka loogama qiyaas qaadan karo ka cudurdaar la-aan cibaadada waktigeedii uga saaray suurtagal maaha in looga qiyaas qaato ka cibaadada waktigeedii cudurdaar la-aan waxa weeyaan uga saaray oo qiyaas almutacamid calى اlmacduur waa qiyaasu naqiidi calىa naqiidi kii ogaan cibaadadan uga tegay waktigeedu uga saaray kii cudurdaara ay ku dhaaftay in looga qiyaas qaataa waa laba shay oo iska soo horjeedo o laysaga qiyaas qaadanayo qiyaaskaasina qiyaas waxa weeyaan saxa ma ah kaa ilaahay baa deymiyey cibaadada kaa cudurdaar awgii waktigeeda uga saaray ilahay baa deymiyey ama salaad ha noqoto ama soom ha noqoto kan yaa deymiyey oo deyn ahaan u siiyey laa axad manaa waa waa muqtasib weyi marka waa in ilahi subxana watacaala uu toobad keeno wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu calى nabiyina mxamed